halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aada uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha januari sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda waxaa idiin la socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad idaacaddan ku maqli doontaan waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in hannaanka doorashada la bilaabayo oo aan cid dambe la sugi doonin xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho todobayotobankii sebtembar labada kun iyo labaatankii waxaa kaloon idiin haynaa xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose oo diyaariyey qaraar cusub oo qabyo ah oo xilka looga xayuubinayo madaxweynaha maraykanka donald trump laakiin aqalka cad ayaa tallaabadan ku tilmaamay in ay shacabka maraykanka sii kala qaybin doonto waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhacdooyinka toddobaadka iyo barnaamijka hambalyada heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandure dalka induneesiya diyaarad rakaab oo ay la socdeen in ka badan konton qof ayaa la waayay wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee jakarta maanta diyaaradda oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee siriwijaya nooceeduna uu yahay bowin toddobasaddextoddoba ayaa ku sii jeeday magaalada bonitanak ee gobolka westi kalimantan warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in diyaaradda ay lumisay xiriirka muddo afar daqiiqo ah kadib markii ay ka duushay jakarta dhulkan ay u jirsatay fogaan dhan toban kun oo fiid shirkadda duulimaadka siriwijaya ee indoneesiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in weli ay ururinayso macluumaad ku saabsan diyaaraddan maqan shirkadda twitter ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay si joogto ah u xanibtay ciwaanka uu madaxweyne donald trump ku lahaa bartooda ay ku xiriirto bulshada twitter ayaa tallaabadani ku sababaysay mid ay uga hortegayso khatar kale oo ay dhici karto in madaxweynaha uu bartiisa twitter u adeegsado kicin qalalaaso dadweyne laba maalin kadib markii taageerayaasha trump ay xoog ku qabsadeen xarunta koongareeska ee magaaladan washington d c bayaan ka soo baxay shirikadda twitter ayaa lagu yiri kadib markii aan si dhow dib u eegis ugu samaynay qoraallo lagu daabacay cinwaanka at real donald trump waxaan si abadiyan ah aan u joojinay cinwaankaas sababo la xidhiira khatar kale oo ay dhici karto in laga sameeyo kicin iyo hurin qalalaase barta laga xiray trump ee twitter-ka ayaa ahayd halkii uu kusoo gudbi jiray fariimihiisa siyaasadeed muddada afarta sano ku dhow ee uu xukumayay maraykanka waxaana ku xirnaa in ka badan siddeetan iyo siddeed milyan oo qof dhinaca kale afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy belosi ayaa sheegtay inay xilka ka qaadi doonaan madaxweyne trump haddii uusan iscasilin aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu hadda haystaan dimuqraadiga ayaa diyaarinaya qodobka xilka xayuubinta madaxweynaha kaas oo ay warbaahinta maraykanka ku sheegeen inuu noqon doono kicinta kacdoon lagu ridi rabay dowladda qodobkaasi ayaa madaxweynaha ku eedeynaya inuu dhiirigeliyey rabshado ka dhacay xarunta koongareeska kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo shan qof haddii ay aqalka wakiilada xilka ka qaadaan madaxweynaha si taasi ay u dhaqan gasho waxay u baahnaan doontaa in aqalka sanadka ay iyana xilka ka qaadaan taas oo u baahnaan doonta in qaar ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga oo leh aqlabiyadda golahaasi ay ku biiraan xildhibaanada dimuqraadiga trump ayaa mudaxileedkiisa aqalka cad uu ku egyahay labaatanka bishan januari ugu dambeyntiina hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa sheegay in dalkiisa uu samaysan doono hub nuclear casri ah isagoo ku tilmaamay maraykanka cadowga ugu weyn ee dalkiisa sida laga soo xigtay wakaalada wararka dowladda kuuriyada waqooyi kim ayaa sheegay in siyaasadda cadowtinimada ku dhisan ee washington aysan isbedelo doonin sida uu hadalka u dhigay iyadoo aanan loo eegaynin qof walba oo yimaada xafiiska aqalka cad khudbad uu ka jeedayay shirweynaha xisbiga shuuciga ah oo ka dhacay magaalada puntland ayuu kiim ka sheegay in kuuriyada waqooyi aysan si qaldan u adeegsan doonin hubkeeda nuyukleerka balse ay rabaan inay horumariyaan oo ay ballaariyaan hubkooda casriga ah ee nuyukleerka hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli labaatanka bishan lagu wado in xilka madaxtinimada maraykanka loo caleemo saaro madaxweynaha la doortay jo biden dhegaystayaal warkii caalamka galabnimadan waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamka nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a xukuumadda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la bilaabayo hanaanka doorashada dadban ee soomaaliya oo aan cid dambe la sugi doonin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay go-aansatay in la gudagalo hirgelinta si aan wakhti kale loo lumin hadalkan ayaa imanaya iyadoo oo weli hanaanka doorashada ay diidan yihiin maamul goboleedyada qaarkood iyo weliba mucaaradka warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle aqalka madaxtooyada afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay waxaa ka socda shirar ay lahaayeen madaxweyneyaasha saddex maamul goboleed iyo madaxda dowladda dhexe federaalka soomaaliya shirarkan oo salka ku hayay arrinta doorashada ayaa aad indhaha loogu hayay wuxuuna soo gaaray xala xilli dambe ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in wakhti badan uu geliyey xal uhelista khilaafka doorashada ka taagan shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xallin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ka ra-iisul wasaare ahaan markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsoonto kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xallinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa marar badan ku celceliyey in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xidhiidha fulinta heshiiskii doorashooyinkii habraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaaladeedii aan ku tegey maamulada koonfur galbeed puntland iyo galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo ra-iisul wasaare rooble ayaase maanta magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen xukuumaddiisu ay go-aan ku gaartay hirgelinta doorashada si taas looga guulgaaro oo afartii sannaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho todobayo sebtembar labada kun iyo labaatankii axmed kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu sheegay inay jireen fariimo uu ka soo qaaday magaalada garowe iyo kuwa uu ka qaada filla soomaaliya balse aysan mir dhalin asbuucii la soo dhaafay ku shirnay garowe waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxayna sidii waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida soomaalidan la wada socto saddex ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka kadib waxaan ku soo laabtay muqdisho aniga oo shirar la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare mudane maxamed xuseen roble intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne axmed madoobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go-aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeeska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo wakhtigeeda ku qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda puntland iyo jubbaland iyo dhinacyadii kale xildhibaan sagal biix oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa xilligan walaac weyn ka muujisa khilaafka ka taagan arrinta doorashada iyadoo xusta inay muuqanaysa rajaxumo siyaasadda soomaaliya oo afartii sanaba hal mar doorashay ka dhici jirtay runtii xaaladda siyaasadeeda hadda taagan ee yacni u muuqata inay cakiran tahay oo dhinacna aysan u soconin ee waxay aada rajo xumo badan ugu soo siyaadinaysaa dadka soomaaliyeed ee rajada ka qabay hana qaadidda dowladda soomaaliya iyo maxaan ku dhahay dowladnimada soomaaliya ee inay inay soo degdegto rajada ka qabay waxay oo sidoo kaleeto ay xoojinaysaa quusta dadka soomaaliyeed ay ka qabeen in laga baxo caqabadaha waaweyne ummadda hortaagan ee amnigu uu ka mid yahay uu ka mid yahay ay ka mid tahay maxaan ku dhahaye faqriga iyo iyo bovertiga ummadda haysata waxyaabahaas oo dhanna waxaa dee udub dhexaad u ah siyaasad degan mar haddii aysan siyaasadu deganayn oo siyaasiyiintu aysan u muuqan inay kainay leeyihiin bisayl siyaasadeed oo ay inta maxaanku idhahdaye isku afgartaan ay uga gaaraan go-aamo ad adag iyo xal waara ummadda mashaakisha haysata haddii aysan u muuqanin dee rajo meeshaas kama muuqato marka runtii waa arrin aada u xanuun badan go-aanka maanta ay muqdisho kaga dhawaaqday dowladuuma jaraha u haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si weyn kaga biyadiidan maamulada puntland iyo jubbaland waxaa sidoo kale arrintan gaashaanka wakhti hore usii duruuray madowga musharaxiinta oo kasoo horjeesta guddiga doorashada dowladdu ku dhawaaqday lama oga halkay saldhiga doonto deeriska siyaasadeeda xilliga ka taagan doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale midowda musharaxiinta ayaa ka jawaabay go-aanka xukuumadda ay ku sheegtay in ay ku bilaabayso hirgelinta hanaanka doorashada ridwaan xirsi maxamed oo ah afhayeenka midowda musharaxiinta ayaa ku tilmaamay go-aanka dowladda ay gaartay in uu yahay mid ay ku dooneyso in ay ku boobto doorashada wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed cabdullahi ayaa khadka telefoonka ku wareystay ridwaan wuxuuna weydiiyey aragtidooda go-aanka kasoo baxay dowladda annagu annagu waxaan u aragnay go-aankaasi inuu khilaafsan yahay heshiiskii halkan madaxda qaranka iyo midowda musharaxiinta ay ku gaadheen ee ay ku tegeen madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor iyo mudane muxuu ahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo cabdi xaashi mahdi duuleed ay ku tegeen oo ay ahayd in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo lagala xaajoodo arrimahan iyo ra-isul wasaaraha inay wax ka qabtaan waxaan jecelahay inaan xuso wixii lagu heshiiyey ee halkan aanu kaga tagnay oo ay iyagu nagaga baxeen oy fariinta ku qaadeen oo ay qabsadeen saddex cisho gudahood inay jawaab kusoo celinayaan weliba axmed muxuu aha cabdikaari arrintaasi uu hawsheeda inta badan uu qaatay
madaxweyne qoorqoor maxuudi kula soo laabtay shir buu qabtay wuu hadla wuxuu yidhi go-aankii aan la wadaagay oo ka keena waa la wadaaga dowladda dhexe waan ku celiyey balse kama soo jawaabin buu yidhi dhinacyadii aan ku laabtay oo aad kamid tihiin adinka marka maxaad uga soo jawaab weyseen muxuu sidii kusoo celiyey
madaxweyne qoorqoor isaga ayaan jawaab ka sugeynay oo madaxweynaha inuu jawaab ka soo celiyo waxa laga yeelaya arrinta muxuu ahaa si ballaan iyo arrimahan kale madaxweyne qoorqoor wax jawaaba oo nagu soo celiyey ma jiro saddex cishuu qabsaday saddex dhicisa waa dhammaadeen waa arrin la wada ogyahay oo markhaati laga yahay waxaan aad iyo aad iyo aada uga yaabanay nasiib daro in madaxweyne qoorqoor uu yidhaahdo jawaabtii aan ka sugaynay xaggaasi nooma iman isaga ayaa jawaab laga sugeeyey wax jawaaba nagu soo celiyen haba yaraatee ma jirto laakiin muqdisho ka sheegay inuu jawaabdi kusoo celiyo balsaa ka soo jaabi weyseen dee waxyaabahan la yaabanay ka mid tahay ilaa xali madaxdu waanu wada joognay oo xafladii kadibna waanu wada kulanay ka horna kulamadaydu joogtay ahaayeen waxaanu ka warqabnaa in madaxweyne axmed qoorqoor iyo raggii kale xaggaa tegay laga sugayey iyaga inay jawaab nagu soo celiyaan jawaab xaggooda ka timid ma jirto waan gartay ridwan ridwan wakti wakti adag baa lagu jiraa waktigii dowladda wuu sii idlaanayaa soomaalidu doorashay sugaysaa go-aanka dowladduna wuu cadyahay oo muqdishoay ku gaareen xaggee laga aadaya dhabahan dheeliskii hadda la taagan yahay
walaalow dee horta arrintan hadda arrin muxuu ahaa qof intuu keligii marorsado uu sidii doono ka yeeli kara ma aha waad og tahay dadka soomaaliyeed waxay rabaan doorasho xor ah oo xalaala oo lagu wada qanacsan yaho wada ogol ah arrintaasi muddaa laga hadlay annaga waxaweye mar walba waxaan soo bandhigaynay arrimahaas waxaan ka ogoleen wadahadal waanu weli madaxweyne qoorqoor annagoo ka shirsan magaalada muqdisho hotel jafiru noogu yimi waanu siinay mandate baanu siinay jawaab laguma soo celin haddana waxa ay ku shireen siciid dani iyo madaxweyne qoorqoor magaalada gaalkacyo waxay soo saareen in doorasho wada ogol yahay la qabto waan abrajiyad galayna aad baan u taageernay haddana garow waan isugu nimi arrintiibaa lagu celiyey waxaa muuqataa dowladdu inay rabto inay maroorsato doorashada oo siday rabto ay ka yeesho arrintaasi arrin dhici karta ma aha soomaaliday u taallaa statiska iyo dowlad goboleedyada u taallaa siyaasiyiintii madaxda dalkay u taallaa waxaan ku baaqaynaa caqligu inuu shaqeeyo oo la qabto doorasho la wada dhan yahay doorasho ay qabanayaan guddi aan dhexdhexaad ahayn oo ay ku jiraan siyaasi ay ku jiraan mashaqaali dowladda ay ku jiraan nabad sugidii ay ku jiraan ma dhici karto walaalow waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo shir loo dhan yahay ha la qabto in badan baa lagu baaqay xalay madaxweyne sacuudina waa uu sheegay annaga halkan aan ka sheegnay waa in shir la isugu yimaado lagu xallinayo si dhaba oo qoto dheer arrimaha ay runtii dadka soomaaliyeed ay tabanayaan ay u muuqdaan taasi baa suurtagala ma in guddiga la kala diraad weli qabtaan mase waad waad ka bedelantiinoo guddiga dib loo eego oo wax laga bedela rabtaan meesha bal dadku jira walaalow halkan arrimihii aan kaga wada hadalnay madaxdaas iyo annagu markii halkan aan wada joognay waxay ahayd guddida in la saxo in laga saaro shaqaalaha dowladda in nabad sugidda laga saaro in cidda wax laga tabanaya muuqata taageerada u hayo musharaxana in laga saaro arrintaas halkan aan baan go-aan kaga gaarnay oo waa laisla qaatay arrinta somaliland waxaa laisla qaatay maamulkeeda iyo habraaceeda iyo guddideeda in somaliland siyaasiyiinta kasoo jeeda loo daayo oo uu hormood ka yahay madaxweyne muxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi iyo mahdi guuleed oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka arrintaasi in iyaga loo dhaafo oo ay markaasi ka arrinta arrinta gadow waa arrinta keliya ee markii ay codsadeen madaxweyne qoorqoor iyo mahdi iyo mursalba iyo sidoo kale in arrintaasi muqdisho loola tago arrinta habsanayd bay ahayd arrintiina wax jawaab ay ka soo celiyeen haba yaraatee ma jirto kaasi waxa uu ahaa ridwaan xirsi maxamed afhayeenka midooda musharaxiinta oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatana maraykanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa waxa ay faafiyeen qoraallo cusub oo qabyo ah oo ay doonayaan in xilka looga qaado madaxweyne donald trump oo ay ku eedeeyeen dembiyo ay ku jirto kicin kacdoon shacab dhinaca kale shirkadda twitter-ka ayaa gebi ahaanba waxa ay xirtay hawadana ka saartay cinwaankii madaxweyne donald trump haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa cabdixakiin maxamuud shirwac
afhayeenka aqalka hoose nancy bolosi ayaa jimcihii sheegtay haddii trump uu iscasili waayo ay u sheegtay guddi hoosaadka qawaaniinta inay ku dhaqaaqaan amooshin maamuska xayuubina iyo sharciyadda qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka maraykanka kaas oo tilmaamaya xilka qaadista madaxweynaha tahli kari waaya inuu guto mas-uuliyaddiisa rasmiga nuqul ka mid a qabya qoraalka maamuska xayuubinta oo dhex wareegaya xubnaha aqalka koongareeska ayaa trump ku eedeynaya kicinta rabshad ka dhan ah dowladda maraykanka si loo dhalanrogo guuldarrada uu kala kulmay biden hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka mitch mcconnell ayaa sanatarada jamhuuriga u diray qoraal oo ugu faahfaahinaya suurtagalnimada qorshaha maamuska xayuubinta isagoo xusay in sanadku ay qaban doonaan kulankooda kan xiga januari sagaal iyo tobankeeda islamarkaana ay u baahan yihiin heshiiska dhammaan boqolka senatar si si dhaqsaa la isugu yimaado taas oo macnaheedu yahay in eedayntu aanay bilaami doonin ilaa iyo trump oo xafiiska bandhaynayo waxaana sidaasi sheegtay ila ku dhowdhow jude der oo afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne trump xilli labiyo toban maalmood ay ugu harhsan yihiin xukunkiisa ay keliya sii xumaynaysa kala qaybsanaanta dalka twitter-ka ayaa jimcihii xayiray boggii madaxweyne trump iyagoo ku sababeeyey halista kicinta rabshado dheeriga waxaa soo kordhaya culayska baraha bulshada ee qaadaya waxaa soo kordhaya culayska baraha bulshada ee qaadaya tallaabooyina dheeriya oo ka dhana trump kadib gudagalkii darnaa ee maalintii arbacadii aqalka baarlamaanka ee capital hill waqti dambe oo habeennimadii jimcihii ayaa madaxweynuhu ku soo jawaabay bogga rasmiga ah twitter-ka oo uu sheegay in tallaabada twitterku ay tahay mid la saadaalin karo oo uu ka shaqaynaya yegleelidda bara kale oo isaga iyo dadka taageersan aan la aamusin doonin twitter-ka ayaa bilowgii hakiya bogga trump muddo labiyo toban saacadood ah kadib markii uu soo dhigay muuqaal uu ku celiyey sheegasho aan run ahayn oo ku saabsan musuq doorashada ah islamarkaana uu ku ammaanay dadkii rabshadda sameeyey ee galay aqalka capital hill afhayeenka aqalka hoose nancy bolosi ayaa xustay jimcihii inay jenaraalka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga weydiisay tallaabooyinka yaalla ee lagaga hortagi karo in madaxweynuhu adeegsado weerar hubka nukliyeerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguna jimcihii qoraala twitter-ka uu soo dhigay ku sheegay inaanu ka qaybgeli doonin caleemasaarka madaxweynaha la doortay joe biden taasoo jebinaysa caado qarniya lagu soo dhaqmayay oo ah in si nabada awoodda maamulka ugu wareejiyo ka xiga laba maalmood kadib markii taageerayaasha cadhaysan ee trump ay galeen aqalka capital hill ee maraykanka xilli uu kongareesku waday hannaanka ay sida rasmiga ugu ansixinayeen guusha biden ayaa trump u soo qoray inaanu tegi doonin caleemasaarka dhacaya januari labaatankeeda wax ka yar hal maalin ayaa uu soo saaray muuqaal uu ku ballanqaadayo inuu wakhtiga u hadhay u hibaynayo in uu dabacsanaana nidaam iyo dhammaystir awoodda ugu wareejinaya biden joe biden oo ah madaxweynaha la doortay ayaa isna yidhi waa wax fiican inaan trump imanaynin caleemasaarka trump ayaa noqonaya madaxweynihii horreeyay ee xilka haya tan iyo andrew johnson ee ka muquurtay xafladda johnson ayaa aan ka qayb gelina dhaartii madaxweynihii xilka kala wareegayay muddo haatan laga joogo boqol iyo labiyo konton sannadood aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin shirwac oo warbixintan inoo soo jeedinaya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan waxa uu kulmo la qaatay xubno ka tirsan mucaaradka ee dowladda ku dhaliilaya qaabka ay u maamulayso doorashooyinka la filayan dalka ay ka dhacaan xubnihii ugu dambeeye uu ra-isul wasaaruhu la kulmay waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isagu muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u naqdinaya siyaasadda dowladda soomaaliya ra-isul wasaaruhu waxa uu sheegay in uu doonayo in uu isku soo dhaweey mucaaradka iyo dowladda si markaasi doorasho lagu wada qanacsan yaha loo qabto dhinaca kale waxaa weli soconaya iskudayada lagu doonayo in doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya lagu qabto iyadoo xubnaha gudiyada doorashooyinka soomaaliyana ay dhaqdhaqaaqyo muqdisho ka wadeen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa wararka laga helay deegaanka cimaamad oo deegaanka wasil u jira shan iyo toban kilomitir ayaa sheegaya in toddobaadkan ay halkaasi la wareegeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab kadib iskahorimaad kooban oo dhex maray dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab dadka deegaanka wasil ee gobolka mudug oo v o da la xidhiirtay ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka cimaamad oo ka mid ah deegaanada hoostaga bacadweyn aanu jirin wax khasaara oo ka dhashay iskahorimaadada dhinacyada dhex maray dadka ku dhaqan deegaanada bacadweyn ishabeelo iyo cimaamad ayaa hore dagaalo ula galeen kooxda al-shabaab kadib markii ay ka biyo diideen fulinta amarada al-shabaab ay dadka deegaanka ay kaga dalbanayaan bixinta xoolaha waxay ugu yeedhaan sekada maamulka galmudug ayaan ilaayo hadda arrintani ka hadlin toddobaadkan weriye axmed cabdinuur oo ka mid ah wariyaasha ugu caansan soomaalida islamar ahaantaasin muddo dheer ka soo shaqaynayay laanta afka soomaaliga ee b b c ayaa ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa geerida axmed cabdinuur ayaa waxaa xaqiijiyay ehelkiisa iyo sidoo kale hay-adda b b c da uu ka shaqayn jiray axmed cabdinuur ayaa u geeriyooday cudurka covid oo dhowaan ku haleelay magaalada london ee dalka ingiriiska u k ayaa ka mid a dalalka ugu daran caalamka ee cudurkan siduu weyn u asiibay kulan looga hadlaya ammaanka magaalada kismaayo ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo ay kasoo qayb galeen maamulka gobolka kan degmada iyo ururada bulshada rayidka iyo degmada kismaayo shirkaasi waxaa sidoo kale looga hadlayay sidii ay dhinacyadu wada shaqayn u dhex mari lahayd kulankan ayaa imaanaya iyadoo dhowr toddobaad uun ka hor qarax uu ka dhacay magaaladaasi kismaayo lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland qaraxaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda al-shabaab daliska ciidamada mareykanka ee soomaaliya africom ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay in iyagoo kaashanaya ciidanka dowladda soomaaliya ay laba duqeyn ka fuliyeen soomaaliya kowdii januari ee bishan qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in labada duqeyn baa lala beegsaday dhismooyin ay kooxda al-shabaab ku leedahay deegaanka kunyibaru taliska ayaa intaasi ku daray in qiimeyn la sameeyey ay muujinayso in duqeymaha lagu dilay saddex ka tirsan al-shabaab mid kalena lagu dhaawacay africom waxay sidoo kale sheegtay in duqeymahaasi ay burburiyeen lix dhisme oo ay leeyihiin ururka al-shabaab mid kalena ay waxyeelo xoogan soo gaartay africom ayaa sheegtay in qiimeyn ay sidoo kale sameeyeen ay caddaynayso in wax rayda aanay weerarkaasi khasaare ka soo gaarin aynu kusoo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa toddobaadkan war uu soo saaray waxa uu sheegay in war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku sheegtay inaanay garoonka diyauradaha lala geli karin wax huba uu yahay mid iyaga mucaaradka lagu beegsanayo waxa uu cabdiraxmaan cabdishakuur dhinaca kale uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay qaabka hadda dowladda uu wax u maamulaysa inaysan ahayn mid saxa hase yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu toddobaadkan bilaabay dadaallo uu ku doonayo inuu kula kulmo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka si ugu yaraan isfaham loo helo xubnihii ula kulmay waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur haddaba kulankaasi maxaa lagu nisbeyn karayaa mase joojin karaya xiisada siyaasadeed ee ka dhexaysa mucaaradka iyo dowladda federaalka xilligan oo doorashada ay soo dhowdahay arrimahaasi waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faalada arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana ugu horreyn aan weydiiyey maxamed bal inuu sharaxaad naga siiyo sida kulanka dhex maray cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maxamed xuseen roble ra-isul wasaaraha soomaaliya uu u arki karayo iyo waxaa lagu fasiri karayo intuba bismilah mahadsantaha jamaal dabcan kulamada ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hadda sameynayo ama uu la yeelanayo xubnaha ka tirsan mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka waxyaalaha ay soo kordhinaya waxa weeyaan in yani bal la gaaro isfahan ku aadan yani hanaanka doorasho ee soomaaliya ay gelayso iyo in yani wax kastoo dooda iyo dagaa iyo muran oo u dhexeeya ama khilaafa oo ka dhex jira yani dhinacyada siyaasadda soomaalida isku hayaan is afgarad laga wada gaaro dabcan in la wada hadlo waxay albaabka u fureysaa in wax walbeeto oo taagan lagu dhameeyo is afgarasho lagana gudbo waxyaalaha madmadowga iyo isjiijiidka jira dabcan ra-isul wasaaraha kulamadiisa waxa keliyo ay soo kordhin karaan waxa weeyaan in laisla go-aamiyo bal habkii doorasho laisla ogolya loo wada aadi lahaa mucaaradka waxay ka tabanayaanna iyo dowladdana ay kala tabanayaanna xalkooda loo heli lahaa ra-isul wasaaraha arrintaas ayuu garwadeyn ka yahay waxyaala wanaagsanna way soo kordhinaysaa oo koy kataa in lais afgarto in la heshiiyo in wax kasta oo dhibaata oo taagan masaalix iyo si sulax lagu dhammeeyo marka maxamed xubnaha mucaaradka maxaa la gudboon inay sameeyaan iyagu maadaama xilligan doorashadu ay sii durkayso oo xaaladuna sida muuqata ay sii adkaanayso mucaaradka waxaa la gudboon inay maanka ku hayaan marxaladda lagu jiro waxaa loo baahan yahay halka loo socdo meesha laga yimid iyo in maaragtay wax kasta wadaxaajood iyo isfahan ay ku dhammaadaan inaan xujo laga dhiginin ra'yigooda iyo aragtida ayaga ay aaminsan yihiin aysan xujo iyo maaragtay caqabad isku noqon nidaamka doorasho ee soomaaliya ay gelayso dabcanna dabacsanaan iyo laga helo maaragtay is-afgarasho wanaagsan oo dal iyo dad badbaado u ah in wax kasta oo ay ku dhegan yihiin ay kasoo foqaan meel dhexal isku yimaado mucaaradka way dadaalayaan runtii maxamed xaadir nuure maxamuud ayuu kaasi ah oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalladay isagoo muqdisho joogay oo barnaamijka dhacdoonka toddobaadka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdoonka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelyo
mahadsaned jamaal axmed cismaan weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan markanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir halkan uga soo tabinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo caashe cuud
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waa toddobaadkii labaad ee sanadka cusub ee ilaahay khayrkiisa hana siiyo waxaa galabta idiin daadahaynaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari heese kala duwanna barnaamijka waad ku maqli doontaan intaanan u gudagelin heesahan idiin hayno bal dhambaalka ugu horreeya nuurow dhegaystayaasha usoo qabo dhambaalka ugu horreeya caasho waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooya dhaqan odawaa xuseen iyo carruurteeda oo kale ah duniye rashiid maxamuud saygeeda iyo caruurteeda doktor mustaf rashiid marwadiisa ikraam maxamed iyo caruurteeda maxamed rashiid maxamuud iyo cabdiraxmaan rashiid maxamuud injineer xasan rashiid maxamuud iyo suufi isaaq rashiid maxamuud ibraahim rashiid maxamuud iyo caruurtiisa maryamo rashiid maxamuud iyo caruurteeda abti xasan odawaa xuseen marwadiisa iyo caruurtooda waxaa kaloo ku jira abti cumar odawaa xuseen marwadiisa iyo caruurtooda habaryare cadar odawaa xuseen iyo caruurteeda iyo habaryare aamino odawaa xuseen iyo caruurteeda reer daahir odawaa oo kale ah maxamed daahir odawaa iyo caruurtiisa iyo qatar daahir odawaa iyo cali daahir odawaa ibraahim daahir odawaa cabdigaraa daahir odawaa iyo dhammaan dadkan oo kale jooga baa layidhi magaalooyinka beledweyne muqdisho sacuudi carabiya waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan cabdikariim rashiid maxamuud iyo marwadiisa waa faa'iza axmed cusmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada caasimada ah ee muqdisho ee dalka soomaaliya wiilkaasi waxa uu dhashay saddexdii bishan january ee sanadkan cusub labada kun koob iyo labaatanka waxaana loo bixiyey jamaal jamaal waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan gacanta ku hayana waxaa lagu soo bilaabay waa hambaliyo dhalasho farxadle ayaa ciwaan looga soo dhigay ugu horreyn ayaa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa la yidhi dadka dariya dhambaalkana waxay kala yihiin waa adeero iyo abtiyaal iyo eedooyin waxaa ugu horeeya adeer daahir xuseen jimcaale adeer cabdulqaadir xuseen jimcaale adeer ibraahim xuseen jimcaale iyo eedo raxmo xuseen jimcaale eedo sahro xuseen jimcaale abti macalin cumar cabdi axmed iyo abti cali cumar cabdi iyo habaryar caasho cabdi axmed iyo habo baa la yidhi saynab cabdi axmed iyo hooyo muumino guure cabdille iyo hooyo caasho macalin xasan iyo dhammaan reer xuseen jimcaale oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad dhalasho u dirayaan oo farxadna ay ku dheehan tahay abe cabdulaahi xuseen jimcaale iyo hooyo sacdiyo cabdi axmed oo ay gabar igu dhalatay siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay diseembar ee sanadkii hore laba kun iyo labaatan waa sanadkii hore laakiin waa toddobaadkii rasaan qiyaasayo magaalada guriceel waxaana loo bixiyey baa la yidhi kowthar cabdulaahi xuseen waxaan leenahaba yidhaahdeen ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin ayaan ana raaciyey tahniyad aroos oo farxad leh ayaan hayaa waxaana diraya hooyo hindiye xuseen axmed iyo hooyo saciide sheekh aadan eedo daahir axmed cabdulle iyo maxamed xasan aadan cali xasan aadan iyo xabiibo xasan aadan caasho cabdi macalim iyo deeqo cabdi macalin shukri cabdisalaam fartuun nuur madkuus safiya nuur madkuus iyo nasre nuur madkuus maxamuud nuur madkuus cabdiraxmaan madkuus cismaan iyo cabdulaahi madkuus mustafa madkuus cali madkuus iyo nuur madkuus cabdikariim madkuus cismaan faysal cabdulqaadir madkuus faadima maxamed mayow hodan cali bikole iyo caasho cali bikole faadimo cali bikole cabdiraxmaan cali bikole iyo maxamed cali bikole axmed cali bikole dhammaan reer madkuus iyo dhammaan reer cali bikole oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah jamiilo nuur madkuus iyo seygeeda muxidiin cali bikole oo arooskooda uu ka dhacay xeradda qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda ee koob iyo toban ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay bal dhinacii heesaha dhegaystayaasha aan u hayno toddobaadkan midda ugu horraysa bal haddaad soo qabatid nuurow caasha waxaan dhegaystayaasha u soo qabanay heesta yartu quruxsan ah waxaa ku luuqaynaya fanaanka zaki yare
umanidu dhaqaaqoba dhigitama way qaadatay qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa lagu shoorsana ka shaqahayibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisana indhihii qabtaa lagu shoorsana ka shaqahayibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya alla quruxsana oo qaabsamaa danta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsamaa danta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana sameeyo qosol fiican alla murursana oo qaabsamaaya taqalanjad iyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol sameeyo qosol fiican alla murursana oo qaabsamaaya taqalanjad iyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol sameeyo qosol fiican waa tahay yarta quruxsana iyo fanaanka zaki intaasi aanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale nuuro hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya dadka kale ah warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaano warsamo daacad abti yacquub xasan barrow iyo cabdulaahi muumin ibraahim cali xasan maxamed diblomaasi cali nuur maxamed iyo weriye maandeeq nuur maxamed shamse nuur caws gube iyo muno cali biid habaryeer maryan xasan barrow iyo ustaad axmed cabdiraxmaan injineer xuseen cali iyo dhammaan ilmo reer roorow waxaa kaloo diraya reer maxamed caadil oo uu ugu horeeyo aabe maxamed caadil iyo hooye khadiijo xasan barrow axmed maxamed caadil ustaadah cabdiraxiin maxamed caadil iyo weliba ciilow maxamed caadil mukhtaar maxamed caadil iyo nicimo maxamed caadil cabdulcasiis cusmaan shukre maxamed caadil iyo saygeeda cabdiraxiin caws gube qaali maxamed caadil dhammaan dadkaas waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdilqaadir maxamed cabdi dhagajuun iyo marwadiisa qaaliga ah bishaaro nuur xasan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka buurweyn ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin waxaan leenahay ha isku waareen lamaanahaasi ubad khayr qabna ilaah ha kala siiyo aamiin
Yeah.
aan intaasi ku dhaafno codadka cawaale aadan iyo aamine afrika halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaaliya anigoo ah baa la yiri hooyo batuulo shoobe waxaa kaloo dhambaalka ku jira marka ugu horeysa dhambaalka waa dhalasho farxad le ciwaankiisu yahay ama ciwaan looga soo dhigay waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe daahira dhure iyo mukhtaar daahir dhure iyo manuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure iyo faatimo daahir dhure iyo nuuriyo daahir dhure iyo xaawo daahir dhure iyo asxaab qaali ah baa la yiri oo ay ka mid yihiin maxamed kuuleh macalin iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo cadow mursal iyo bakar cali bule iyo rashiid ronow mursal wuxuu ku magac dheeryahay jabiiba dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan xasan daahir dhure iyo sameey borey oo wiil ugu dhashay magaalada misra waxaa loo bixiyey magaca wiilka baa la yiri waa waxaa loo bixiyey daahir xasan baa la yiri ilaahay ha ka dhiga bay yidhaahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxtara annaguna waxaan leenahay aamiin bal heesta saddexaad ee barnaamijka mar kale dhinacaagaan usoo tuuray dhegeystayaasha usoo qabo heesta saddexaad ee aan dhegaystayaasha u cayaarayno waa heesta kabebey fanaaniinta awees khamiis iyo luul jaylaani
Thank you.
badan ay ka heleen heestaasi kaalay kabeebey kastoo iiladheel fanaaniinta luul jaylaani iyo awees khamiis halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha haatan aan dib ugu laabanno ee dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqaya dadka kale ah reer cabdi xasan cawad iyo reer cali xasan cawad reer maxamed xasan cawad iyo reer cabdulaahi xasan cawad reer asad xasan baaruud reer ibraahim xaashishide iyo reer maxamed xirsi cali dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad la halkaana hawada uga marinayaan lamaanaha iscalmaday waa xuseen cabdinuur xasan oo loo yaqaano baa layidhi xuseen cabdi goodir iyo marwadiisa qaaliga ah munadeeq cabdi bacd oo uu arooskooda uu ka dhacay magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheer qabana kala hela aamiin aamiin ayaan anaguna idin raacin anigana aamiin ayaan u raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horeysa dadka diraya habaryar sacdo cumar iyo odaygeeda iyo caruurteeda hooyanimo cumar iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo abti asad cumar jehaad baa la yidhi iyo habaryar canab cumar jehaad iyo odaygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri cumar waa dhammaan ilmo cumar waxaa kaloo ku jirta habaryar khatra ku jirta habaryar raaxa ku jirta maxamed fadxi baa ku jira aadan cumar iyo waa dhammaantood waxay kala joogaan jigjiga minnesota portland seattle washington iyo norway waxaanay hambaliyo iyo ducaba oo aan la soo koobi karin ba iraahdeen aan halkaan uga diraynaa nasri cabdulaahi betri iyo nihaam maxamuud yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagax buur waxay leeyihiin oon ilaahay uga baryaynaa inuu ka dhigo lamaanihii isku liibaana iskuna waaro obad khayr qabana kala hela aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo xaliimo cilmi salaad iyo aaba aadan maxamed iyo weliba maxamed aadan maxamed maxamed aadan axmed faadumo aadan axmed fardowse aadan axmed cabdi aadan axmed raxme aadan axmed cabdulaahi maxamed cali iyo isaaq cabdirashiid maxamuud iyo shaafici cali maadey dhammaan dadkan oo isku duuban waxay tahay niyad dhalasho ay u dirayaan axmed aadan axmed axmed gaashaan iyo marwadiisa xaliimo cabdi axmed oo wiil ugu dhashay deegaanka garaasheere oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan baa layidhi waxaana wiilkaas uu dhashay january waa bishan lixdeedii sanadkan labada kun koob iyo labaatanka wiilkaasi weli lama magac looma bixin baa layidhi waayahay waxaan leenahay magaca siiya xaq ayuu u leeyahay waxaan annaguna ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesta afraad uguna dambaysa ee barnaamijka ee aan kusoo xiri doonno waa heestaan kudhageedu yahay shirib iyo tuma iyo fanaanka xuseen nuuriyow heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabad cagaar ku simanyahay lacaabay caanaha labeenta leh bituuna farcada ii ku ceesheen lacaabay caanaha labeenta leh bituuna farcada ii ku ceesheen mucasuumayatana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cigda'ay carradu barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku simanyahay cigda'ay carradu barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacaabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ku ceesheen lacaabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ku ceesheen kucasuumayartana calmaday cawayskiyo shiriika ii tumaha cusub iyo dhuldogli iyo cirbacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcaday waxay ka cabtay ceelmaacaan cirfiid iyo maaxa saaciid caliyaalay ku caayihiin agaceel iyo ciisiiley waxay ka cabtay ceel warshiiq ninka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanagiin cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo kucasuuma midana calmaday cayaartiyo shiriidka ii tumaa cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo kucasuumayartana calmaday cayaartiyo shiriidka ii tumaa qosogiyo dhul coosli iyo ceelbaacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcaday waxay ka cabtay ceelmaacaan cirfidiyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin agaceel iyo ciisiiley waxay ka cabtay ceel warshiiq dhirka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanagiin
aad ay u mahadsan yihiin nuur bakhaari iyo caashicuud oo inala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
علي قادوديا كلني عدي عدولي على برف علي قادوديا كلني عدالي ما هضايع علر دلعد ورقادي يا عيقو عدالي ما هضايع علر دلعد ورقادي يا عيقو وعزومة مدرع المضي عيارتي شريكة إيتو
idaacaddeennana dhegaystayaal galabtu waa nagintaas waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
عزي عدول يا البرف علي قادر يا كلني عذالي ما هضيع اللر دلعد ورقادي يا عيقو عذالي ما هضيع اللر دلعد ورقادي يا عيقو وعزو ما يرترع المضي عيرتي يا شريكة إيتما صبيو دول عصليو البعاضي كودالتي يا قلبي بعد عادي وحيك عبتي المعان الفيديو معها سعيد علي عليك وعيه هاقعليو عيسيلي وحيك عبتي الورشي كلاقا ما وايو